kuleed markii oo keedeed buntland ku hirgeli xanakumada deegaanada gobolka mudug iyo weliba kormeer kaseeday gudoomiye ku-xigeenka dhiniga samafalka iyo horumarinta mashaariicda gobolka mudug ee galmudug deegaanadan oo dhiya waqooyiga bariga gobolka mudug oo maamulka galmudug hadduu ku hirgeliyay mashaariicda biyood iyo horeyn ku jari xaalad biyaraange taasoo iyo hadduu gudbeen bulshada deegaanadaas xanakumada bulshada deegaanadaasi uusi maamulka galmudug hirgeliyey mashaariicda biyood yana kuma hadnagay fulyooka mashruuca elunkusuubi keydad biyoode
mee shaqadaani inta la qabta aad bay u wanaagsantaha wax dhibay kama jiraan baagga dadka deegaanka waa ku qancay haanta waa ku qancay waastooyinka waa ku qancay in allaale intii la qabto dadka deegaanka waa ku qancay aad bayna u soo dhoweeyeen aad bayna dalka wax u taraysaa iyo meesha meeshaan meelo badan baa hoos taga aan wax biyaa lahayn ceelkaana biyo waxaa u ahaa matoor xaraare ka batay oo macaa wejiga marka la warsado buurar ka soo baxaan dadka baa biyo u ahaa halkakan markii la arkay marka aad baa lagu qancay in aad looga faa'idaysto mashruuc hadda ka hor noola fuliyo deerkudhac meel la yidhahdo ah biyaheedii waxaa caba budbud ceel dibir ceelka la yidhaahdo afbarwaaqo ceelka la yidhahdo jimaale aad bay mataqaana uga faa'idaysan saddex meelood meesheedna ma dhammaa meeshaan tanoo marka biyo galaan waxaan u malaynaynaa inay xataa ilaa ka halkacda ka faa'idaysato ilaa meeshaanoo kale weli lama waxayna meeshaanoo kale marka raggii waxeeyey ragga ka soo shaqeeyey hay-addu noo keentay aad bay u mahadsan yihin meeshatan ka soo shaqaysay ama dowlad ha ahaato ama hay-a ha ahaato ama haddii shaqaale ama kamberi ha ahaado oo ka soo shaqaysana waa u mahad celinaynaa iyagana boqolkiiba boqol baan u mahad celinaynaa haddaan deegaanka xogood nahay waxaa weeye sida shaqada loo qabtay ama ay hadda ay u socoto aadaan ugu faraxsan nahay oo haddii ilahay kuuna yahay biyaha iyo kaydkan loogu dadaalay waan u mahad celinayna gudoomiye ku-xigeenka dhiniga samafalka iyo horumarinta mashaariicda gobolka mudug ee galmudug oo ku hadlay ujeedka kormeershay yana sheegeen in maamulkuusi ka dadaala doona dhammaystirka baayaha ku jara deegaanada dhadheer ee galmuduga mashruucan runtii wuxuu ka mid yahay mashruucyada loogu talagalay waxaa layihahda dadka xoolo dhaqatada ah oo la rabo in dadka ay xoolo dhaqatadu ay ka faa'iidaystaan oo biyuhu muddo dheer ugu kaydsamaan si xooluhu ay cunnadii iyo biyihii isku helaan meelaha qaarna aan rabno mashruucan laftigiisa maadaama mashruucu ballaaran uu yahay in xoolodhaqato beeraley laga dhigo beero xataa laga sameeyo meesha u dhow oo maadaama biyo badan uu qabanhayo mar labaad iyo mar saddex waxaan mahad celinaynaa kambaniga dhisay hawshaan iyo african development ban iyo igad iyo dowladda galmudug oo runtii mas-uuliyad gaara iska saartay intaa ka gadaal waxaan rabnaa inaan raacno xaqiijinno maanta goobjoog inaan ka nahay in kambaniga hydrom hon uu fuliyey mashruucaasi oo runtii gebageba ku dhow yahay ilahay idinka aad iyo aad uga mahad celinayna runtii waxayna tusinaysaa khibradooda muddada dheer ee dhowr iyo tobanka sano ka badan ay ka shaqaynayeen east africa oo dhan